bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aada joogtaan iyo sida maqalka iyagu uu idiin soo gaarayo halkani waa rediyoga isnaay ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii taariikhda dunida oo aada dhegeysataan toddobaadkiiba mar maalinimada isniinta ah maanta oo kale mar kale dhegeystayaasha iyagoo kusoo dhowaada barnaamijka taariikhda dunida barnaamijka taariikhda dunida waxa aad kusoo dhegeysateen taariikhda wadamo dadyow iyo weliba waxaad kusoo maqasheen halgamaayaal caan ah taariikhda ay kaga jiraan taariikhda la diiwaangeliye ee dunida barnaamijka taariikhda dunida waxaynu idinku soo gudbinaa gungaarka buuxa ee magaalooyinka horumarada iyo taariikhaadka la diiwaangeliyey
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in cudurka covid toban iyo sagaal uu halis caafimaad ku yahay adduunka fayraska korona waa fayrus ku dhaca neef mareenka kaasoo ku faafi kara isku dhowaanshaha xidhashada maaskiga waxay gacan ka geysan kartaa ka hortagga faafitaanka covid toban iyo sagaal waa inaad xidhataa maaskiga marka aad ku sugan tahay goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan oo aad la joogto dadka aan gurigaaga kugula noolayn xidho maaskiga haddii aad xanuunsan tahay islamarkaana aad la falgelayso dad guriga kugula nool haddii dadku ay isugu yimaadaan hal qol ku dadaal qolku inuu leeyahay hawo ku filan wixii faahfaahin intaa dheer iyo xogihii ugu dambeeyey kala soco wasaaradda caafimaadka xusuusnow inaad qaybtaada ka qaadan karto yaraynta faafitaanka covid toban iyo sagaal
barnaamijka taariikhda dunida toddobaadkani waxa uu ka xiisa badan yahay toddobaadyadii hore ee barnaamijyada aad ku dhegaysan jirteen waxaanse diyaaradda ku saareynaa oo xiisaha gaarka ah barnaamijka iyagaba u yeelaya ayaa ah goob ay soomaalidu maalmihii ugu dambeeyey ay aada u jecel yihiin in ay ku noolaadaan waa dalka maleysiya waxayse dadka qaar ugu dhawaaqaan maleeshiya oo goobo badan laga keenay maleysiya waa waddan ku yaala koonfurta bari ee qaaradda aasiya waddankani waxa uu xaduud la leeyahay waddamada filibiin tailan barowni singabur iyo indonesiya caasimadda waddanku waa kuwaalanambur waddanka maleysiya waxaa dega dada gaaraya dad gaaraya ilaa labaatan iyo sideed kun labaatan iyo sideed malyan laba boqol iyo konton kun oo qof waxa uuna u dhisan yahay dhinaca federaalka maleesiya waxaa dega ajaaniib kala duwan waxaase u badan oo lagu tiriyaa in dadka u badan boqolkiiba konton dadka dega maleesiya inay yihiin dadka malaaya ajaaniibta degta dalka maleesiya waxa ay isugu jiraan indiya shiina iyo kuwo kale oo waddamada kale ka socda walow sannadihii ugu dambeeyey ay jiraan soomaali badan oo aada u xiiseynaysa inay halkaasi ku noolaadaan maxay tahay sirta ka dambeysay in soomaalidu inteeda badanba ay goobta ugu badan ee dalxiis iyo nololba u raadiyaan ay noqoto maleeshiya waxay leedahay taariikh aada u dheer waxayna jirtaa afartan kun oo sano ka hor waddankani maleesiya waxaa soo gumaystay gumaystihii ingiriiska laga soo bilaabo sannadii kun toddoba boqol siddeetan iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii ingiriisku waxa uu maamuli jiray ama gumaysan jiray shacabka loo yaqaano malaaya ka hor intii lagu dhaqmin nidaamka federaaleynta maleeshiya waxaa u badan dadka muslimiinta ah ee loo yaqaano malaayga waxaase sidoo kale la dega indiya iyo shiina maleesiya waa boqortooyo madax bannaan oo dastuuri ah oo federaal ah iyo xiriirka keliya southern east asia nidaamka xukuumadda maleesiya ayaa si aada looga dhaqmaa dalkaasi waana nidaamka baarlamaaniga ah ee dalkaasi uu ku dhaqmo nidaamka dalka maleesiya ayaana la sheegay inuu yahay mid ku dhaqangalay in dadkiisu ay isla qaateen qaabka baarlamaaniga ahi qarniyo badan magaalooyinka iyo dekedaha maleesiya waxay u adeegsadeen dadyowga meelo muhiim u ah ilaha wax soo saarka iyo horumarka dalkaasi looguna talagalay in lagu burburiyo guud ahaanba dhibaatooyinka fuqriga ee ka jiray dalka maleesiya bayac-master wanaagsan oo yaryar ayay ganacsatadu la yeesheen waddamada deriska la ah oo ay ka mid yihiin indiya iyo waddamo kale oo shiinaha uu ku jiro kuwaasi oo bahawadaag kula noqday dadka amaba guud ahaan dowladda dalka maleesiya inkastoo gobolada dalka maleesiya uu leeyahay dhaqamo qadiimi ah iyo taariikhaad kala duwan haddana waxaa dhaqanka malagudbaanka ee dalkaasi noqday ee konton sano soo jiray bayac-mashtarka wanaagsan ee ay la yeesheen dowladaha kale magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka maleesiya waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee kuwalanambo zangabaja johor baru kalongi ivo iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo dalkaasi uu caan ku yahay nidaamka dawliga ah iyo sida ay isaga kala dambeeyaan amaba ay u taxan yihiin nidaamka isfahamka ee xukuumadaha ee dalka maleesiya dowladda maleesiya waa boqortooyo dastuuri ah boqorka sare ee maleesiya ayaa la bedelaa muddo shan sano kadib shantaasi sano oo ka mid ah hogaamintiisa oo uu markaasi hogaaminayo ilaa iyo sagaal gobol waxa uuna u adeegaa kaalinta munaasibka ah ee loo idmaday madaxa xukuumadda ee dalkaasi maleesiya waxaa xilkiisa ku muuqda oo lagu tilmaamaa inuu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha kaasi oo noqonaya xubinta labaad ee dalka waxa ay leedahay baarlamaan laba jibaaran oo leh toddobaatan xubnood oo ka tirsan golaha guurtida iyo laba boqol laba iyo labaatan xubnood oo ah golaha wakiilada senatarka waxaa dooranaya sharci dejiyayaasha dowladda amaba sharci dejiyayaal dowladeed ama uu soo magacaabay boqorka dalka xubnaha golaha waxaa si toos loogu doortaa dalka waxaana dhaco ololo iyo nidaam doorashooyin kala duwan kaa oo ka mid ah nidaamka xukuumadda nidaamka xukuumadda ee maleesiya ayuuna ku soo baxaa xubinta amaba qofka xubin ka noqonaya golaha wakiilada maxkamadda guud oo ay ku jiraan madaxda federaalka maxkamadda raafaanka maxkamadda sare maxkamadda go-aanka iyo wixii la mid ah ayay leeyihiin maleesiya waana nidaamka dowladnimada ee la isku afgartay ee dalkaasi maxkamadahaasi ayaa guud ahaanba la mariya dhammaan kiisyada ka dhaca dalkaasi nooc walbo ay noqdaan waa maleesiya qaybta gaarka ah ee ka mid ah maxkamadaha shareeciga ah ee ka jira dalka maleesiya ayaa ah kuwa lagula xiriiriyo kiisaska kala duwan iyo weliba marinta shuruucda ee sharciga ee maxkamadaha laga dhisay dalkaasi maxkamadaha qeybtood ayaa dhegeysta kiisaska la xiriira arrimaha muslimiinta ama dacwadaha islaamiga ah kuwa oo loogu mariyo sharciga islaamka maleesiya waxa ay haysataa in ka badan soddon milyan oo ruux oo muwaadiniin maleesiyaan ah kuwaasi oo ku nool gudaha dalka walow ay jiraannamwalow ay jiraanna maleesiyaan kale kuwa oo ku nool waddamada ku dhowdhow dalkaasi waxaana loo nidaameeyaa inay yihiin dalxiisayaasha amaba shaqatagga dalkaasi kuwa xiriirka dhow la soo sameeya ee ganacsi ee dalka maleesiya maleesiyaanka itheniga loo yaqaano ayaa la tilmaamaa inay tiradoodu ay gaarayso konton dhibic hal taasi oo ka dhigan guud ahaana reer maleesiya tirada ugu badan ee boqoleyda halkaasi ku nool boqolkiiba koo iyo toban ayaa lagu qeexaa dadka asaliga ah ee maleesiya amaba amaba bombi botra loo yaqaano micnaha ereygani wiilasha dhulka ayaa lagala jeedaa waxaana lagu isticmaalaa dalka maleesiya waa bombi botra shiinaha qowmiyadeed shiinahana qowmiyadaha ayaa ka kooban laba iyo labaatan dhibic lix boqolkiiba dadka ku dhaqana dalkaasi maleesiya halka lix dhibic toddoba boqolkiiba ay yihiin ethoobiyan luuqadda looga hadlo dalkaasi marka maleesiya aynu eegno luuqadda rasmiga ah ee looga hadlo laguna dhexdhaqaaqo dalka maleesiya waa bahza maleesiya qaab ahaan malaaya ayaana luuqadaasi ay ka timaadaa ingiriisku waa luuqadda hore ee gumeysiga ee dalkaasi looga dhaqmi jiray waa maleesiya inkastoo aynan luuqadaasi si rasmi ah looga hadlin halka muwaadiniinta maleesiya waxa ay ku hadlaan boqol iyo afartan luuqadood oo dheeraad ah sida afafka hooyo maleeshiyaanka shiinaha ee ka soo jeeda shiinaha waa dadka shiinaha ee halkaa ku dhaqane ayaana ka mid ah goobaha looga hadlo afkaasi shiinaha gobollada ay ugu badan yihiin dalkaasi maleeshiya goobaha luqadaha gaarka ah lagu tilmaamo ee dalkaasi waxaana lagu biiriyey tirada luqadaha looga hadlo dalka maleesiya ee lagu tilmaamay boqol iyo afartan luqadood in laga isticmaalo dalka haddaba dalkaasi taariikhda fog leh loogana la hadlo luqadahaasi ilaa iyo boqol iyo afartanka gaaraya waa diintee diinta looga dhaqmo si rasmi ah maleesiya waa waddan muslin ah inkasta oo dastuurku damaanad qaadayo xoriyadda diinta haddana waxa uu qeexayaa dhammaan muwaadiniinta maleesiya in ay yihiin muslimiin waana tan keentay in dalka maleesiya uu qayb ka noqdo waddamada islaamka lagu qeexo qiyaastii boqolkiiba lixdan iyo kow dadka ku nool diinta islaamka ayay ku dhaqmaan ee dalka maleysiya sida lagu sheegay tirakoobkii laba kun iyo tobankii laga sameeyey dalkaasi maleysiya waxa ay ku dhowaad saddex boqol iyo soddon kilomitir ay ku fadhisaa baaxadda dhulka taa oo lagu tilmaamo inuu yahay dhulka ugu weyn boqol labaatan iyo toddobo milyan oo laba jibaaranna waa la sheegaa mararka qaar maleysiya ayaa dabooleysa caaradda xaduudka ah ee ay la wadaagto thailand iyo sidoo kale laba gobol oo waaweyn oo ku yaala jasiiradda borna heerkulka celceliska ee sanadka oo idinna waxaa lagu tilmaamaa in toddoba iyo labaatan digrii sentigrade uu yahay oo u dhigantaa siddeetan dhibic shan fernham maleysiya waxa ay leedahay laba xili roobaad ah roobab xoogan oo u dhexeeya bilaha nofembar iyo maaj ayaana ka da-a halkaasi markana dhaqaalaha aynu isla eegno haddaynu sheeda ka eegno dhaqaalaha dalka soomaali badan ay u tagaan inay ku dalxiisaan amaba goobo ay ku nastaan u tahay ee maleysiya dhaqaalaha maleysiya ayaa isbedela afartankii sannaba ee la soo dhaafay isbeddel xoog dhaqaalaha dalka maleysiya ayaana isbedelay afartankii sano ee la soo dhaafay iyada oo ku tiirsanayaan dhoofinta alaabta ceeriinka ahi ee dhaqaalaha kaa oo dib u soo celiya sanad weliba dhaqaalaha dalka waxa ay ku jirtaa kaalinta siddeed iyo labaatanaad adduunka oo dhan ee ku aadan g d b heerka shaqo la-aanta ee sanadka laba kun shan iyo tobankii waxa uu ahaa boqolkiiba laba dhibic toddobo oo dalkaasi dadka ku nool shaqo la-aani ku haysay dalkani ayaa ah mid boqortooyo ah islamarkaasina isbeddel wanaagsan ka sameeya dhanka xukuumadda waxa uuna leeyahay astaan u gaar ah oo lagu aqoonsado dalkaasi astaanta dalkani ayaa la tumaa amaba la shidaa amaba la isticmaalaa xilliyada arrimaha taariikhiga laga hadlayo kala fadhiyada muhiimka ah munaasabadaha iyo goobaha la isugu yimaado ee arrimaha dalka qoseeya markaan aynu dhegto jaleecino astaanta dalka maleesiya iyo sida ay u dhacayso taasi waxay ahayd astaanta dalka maleysiya waxaana guud ahaan saaxiib yaal halkaa kusoo gabagabeynaynaa oo gabagaba u ahayd barnaamijkeena astaanta dalkaasi maleysiya ayaynu ka soo sheekeynay taariikhdiisa afartan boqol sano jirsatay ee lagu xusay inay tahay taariikhda ugu weyn ee dalkaasi uu leeyahay intaynu ku kulmi doonno toddobaadkani mid ka xiga barnaamijkani mid lacayna dhegaystayaal saaxiib yaal isma dhaafno
Thank you.